allaha u naxariistay waxaa magaalada jigjiga ee caasimada gobolka ismaamulka soomaaliya ee etoobiya ku geeriyooday weriye axmed xasan cawke kadib markii uu xanuun kusoo booday axmed xasan cawke ayaa ka mid ahaa tiirarka warbaahinta soomaalida waxaana uu hore ula soo shaqeeyey idaacadaha raadiyo muqdisho b b c da iyo v o a ilaa iyo haddana waxaa idaacaddan v o a soo gaaraya dhambaalada tacsida ah ee axmed xasan cawke haddaba wariyaheena v o a maxamuud mascade oo ku sugan minneabolis ayaa waxa uu la kulmay qaar ka mid a fanaaniinta waaweyn ee hobolladii waaberi iyo wariyaal sannado hore ay soo wada shaqeeyeen cawke warbixintan aynu nooga diyaariyey minnesota oo hoy u ah soomaalida ugu badan ee ku nool waqooyiga ameerika ayaa si weyn looga dareemay geerida allaha u naxariistay werihii axmed xasan cawke oo shalay lagu aasay magaalada wajaale dadka geerida cawke sida weyn uga murugooday waxaa ka mid a fanaanada hibe maxamed hudoon hibanuura oo si aada ay isu yaqaaneen islamarkaana ay ka soo wada shaqeeyeen wasaaraddii warfaafinta ee soomaaliya oo fanka iyo warbaahintuba ay ka wada tirsanaayeen cawke waxaan iskool ahayn aqoon aada u siyaada aada u badan kalgacayl wada shaqayneed iyo kalgacayl walaalnimo gaara intuba way naga dhexeeyeen cawke dadka soomaaliyeed maanta wuu u wada duceeyey inaguna waynuu wada ducaynay waxaan odhan karaa keliya tusaale uu ahaa dadka cawke tan iyo goor dheere tababar baa adduunyada laynoo keene addoontaayiboo toolmoone nebigeenna tilmaantiisii yeesho tusaalihiisi raacoon toobiyaha ka leexanne tubta khayrka raacaa jannada loo tismeeya taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadkee taan qoraxda laga dhigo hadh baa loogu talagalaa dadkii ifka ku tacadiyoo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda soomaaliduba ugu wada bariday in ilaahay kitaabkiisa midgada ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecel yahay noqdo wallaahi wax badanoo wanaagan ku xasuustaa waxaan ku xasuustaa wanaagiisii shakhsiyadan ahaaneed raxmaddiisii badnayd soomaalinimadiisii waxyaalo badan badan badan badan baan ku xasuustaa waxaa kaloon ku xasuustaa magaca aniga maanta ii baxaya nuura inuu isagu ii bixiyey cabdulqaadir maxamed mursal oo ka mid ah ruugcadaaga saxaafadda soomaalida waxa ay waqti isu dhow howlaha warbaahinta ka wada bilaabeen rediyo muqdisho allah u naxariistay axmed xasan cawke waxaan si gaara aan ugu tacsiynayaa xaaskiisii qaaliga ahayd sacdiya cabdulaahi salaad iyo caruurteeda waxaanaan leeyahay samir iyo iimaan allah idinka siiyo adiga iyo caruurtaada intuba iyo dhammaanba asxaabtiisii iyo macaariiftiisii isagana jannadii firdowseed allah ka waraabiyo aqoonta aan u lahaa axmed xasan cawke waxay ahayd mid aad iyo aad u dheer axmed xasan cawke allah u naxariiste waxaanu shaqada wada bilownay wakti isugu dhow lix bilood ayuu shaqada iiga horeeyey hasaatee waxa aan ka mid noqday dadka aadka ugu dhow ee wada shaqaynta ay ka dhexaysay oo markaanu eegno amaba aan ka hadlo barnaamijyadii inta badan axmed xasan cawke uu daadihin jiray mar walbaba waxaan ka mid ahaa kaalimaha soo saarka iyo diyaarinta iyo qeybaha farsamada ee lagu yaqiinay raadiyo muqdisho waktiyadaas ayaan mar walbaba aan aad iyo aad isaga garabsan jirnay oo xaqiiqatan waxay ahayd wakti waktiyadeenii ugu ficnaa ee dhallinyaranimada oo aan waktigaasna aan ku kulannay inaan shaqada ka bilowno wasaaraddii warfaafinta raadiyo muqdisho muddo dheer ayaan wada shaqaynaynay ilaa iyo xilligii burburka u dhacay oo aan wadanka lagu kala tegay oo dhibaatada ay ka dhacday axmed xasan cawke haddii aan ka waramo dabeicadihiisii wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu dhow bulshada soomaaliyeed waxaadna ka garan kartay barnaamijyada badanaa uu soo gudbiyo oo badanaa ahaa barnaamijyo ay bulshadu ay si weyn ugu xiran tahay iyo dhalinyarada axmed xasan cawke waxa uu caan ku ahaa amaba markii aanu ka hadlayno dhexdeedna wuxuu ahaa nin howlkara oo shaqada u heelan oo mar walbaba kaalintii lagu qoraa iyo barnaamijkii lagu qoraaba kasoo dhalaala fanaanada maryan mursal ciise oo dhowrkii toddobaad ee lasoo dhaafay ku sugnayd magaalada minneabolis ayaa geerida cawke ku sifaysay murugo u diiday inay hurdo gamaado tan iyo markii ay maqashay warka siday geeridiisa
wariyaha cawka aad iyo aad baan saaxiib u ahaan waagii aniga fanka aan soo baxayo xataa nimankii maaragtay telefishinka iga faanin jiray iyo reediyoga iga faanin jiray weeye wuxuu dhihi jiray mari mursal oo sidaaba sidii isku isku rugrugaysa mari mursal oo fanaanata shabaab weeyuu dhihi jiray magacyadaasoo dhan ninkii ii sameeyey isaguu ahaa wallaahi bilaahi markii xalayta la ii sheegay aad baan u qarax maxaloo dhan waa iska ooyeyey aad baan saaxiib u ahaan marka ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii inuu ka waraabiyo qabrigan ilaahay inuu waasiciyo soomaali weyn oo dhan ayuu ka dhintay ninkan waa uga tacsiyenaa soomaali weyn oo dhan aan uga tacsiyenaya maantayto xalama aan seexan markii la ii sheegay wallaahi geerideeda aad ku eedaa marka ilaahay waxaan uga baryaynaa jannadii ilaahay inuu ka waraabiyo qabrigiisana ilaahay uu waasiciyo cabdiraxmaan sheekh mursal oo isna ka mid ah wariyaashii rediyo muqdisho ay cawkeys kala soo shaqeeyeen bartamihii toddobaatameeyadii haatanna ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota oo ka hadlayay geerida cawke ayaa xusay in warbaahinta soomaalidu ay weysay tiir ka mida kuwii ay ku soo tanaaday ina lilahi wa inaa ilayhi raajicuun axmed xasan cawke allah u naxariisto waxaan aada iyo aada ka xumahay geerida ku timid nin weyn oo magac weyn ku lahaa saxaafadda soomaaliya ayaa ka baxay waxaan kaloo tacsi gaara u dirayaa walaashay sacdiye cabdullaahi salaad oo ah xaaskiisa iyadana ka tirsanay wariyaashii raadi muqdisho iyo saqaarihii faraha badnaa iyo asxaabtii faraha badnaa ee warfaafinta ee la shaqaysay allah unaxariistay axmed xasan cowke waxaa marka hore u ahaa marka waryanimadiisa ka hadlayo horta nin ilaahay hiba siiyey oo hadday ahaan leed cod wanaagsan oo idaacadda aada ugu qurux badan hadday ahaan leed habka uu gudbinayo waxaa kaloo layaab ku lahaa isagu uu kaga duwanaa wariyeasha intooda badan nin meel keliya lagu tilmaami kara ma ahayn waxa uu ahaa war akhriye waxa uu ahaa barnaamij akhriye waxa uu ahaa nin barnaamijka cayaaraha ka shaqeeya oo soo saara oo soo tabiya waxa uu ahaa nin barnaamijyada madadaalada sida maqashii madadaali iyo heesaha aada maaragtay weliba dadka aada u jeclaayeen iyo riwaayada iyo xayeysiisyada waa iyadana wax oo aada caan uga ahaa sida loo sameeyo iyo dhehda loo xageysiiyo nin wuxuu ahaa aada iyo aada shaksiyadiisa ugu macaan tahay oo dabeecad wanaagsan ilaahay siiyey intii aan wada shaqaynayn weligii ma arag awke oo qof isafdhaafeen ama qof ay isku dhegan yihiin ama qof wax kala tirsanayaan intaa weligii ma arag nin waxaa kale dabeecad layaab lagu ku lahaa qof waliba oo ka shaqaynaya wasaaradda ama ha aada wasiir ama aada gabadha shaaha karisa saaxiib u lahaa oo waa la kaftami jiray oo waa la sheekeysan jiray isugu mid bay ahaayeen nin ma ahayn isla weyn sida uu magaca u lahaa oo loo yaqaanay nin isla weyn ma ahayn oo isqaadqaada nin qof waliba heshiis laha ayuu ahaa haddii maanta dhan aad la joogtid nin aad ku caajisaysid ma ahayn nin sheekadu ku sheekeyna sheekadiisa aad ku raaxaysanaysid oo waxa uu ahaa oo aada aada ugu dhegataagaysid oo mar waliba aad jeceshahay inaad la sheekaysatid hibe ilaahay siiye ayuu watay ninkani kan oo kale waa uu jiryahay suu soo maray idaacadaha nin culus oo tiir dhaxaada ayaa ka baxay idaacadaha ilaahay asagiina ha u naxariisto dadkii ehelkii uu ka tagayna samir iimaan ha ka siiyo fanaaniin iyo wariyaal reer minnesota ayaa ka tacsiiyey geerida allaha u naxariistay axmed xasan cowke oo bulshada soomaaliyeed ay rumaysan tahay inuu ahaa horyaalkii warbaahinta soomaalida oo booskii uu baneeyey ay adag tahay buuxintiisu maxamuud mascade v o a minnesota aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade annaguna waxaan leenahay samiriyo iimaan ilaahay ha ka siiya dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay wariye axmed xasan cawke gaar ahaana bahda warbaahinta oo ahaa tiir weyn oo ka dumay dabcan daanduray waad soo wada shaqayseen axmed xasan cawke muddo dheer raadiyo muqdisho aad iskala bilowdeen shaqada meelo badanna waad isla soo marteen intii aad ka taqaanay haddaad noo soo koobtay ibraahim adiga lafahantaada allaha u naxariisto axmed xasan cawke zahra waxaan ka soo wada shaqaynay raadiyo muqdisho toddobaatameeyadii waxaa kale oo aan ka wada shaqaynay telefishinkii qaranka ee soomaaliya cawke waxa uu ahaa weriye ay dadku aada u jecel yihiin waxa uu ahaa nin furfuran oo dabeecad wanaagsan oo qof walba la saaxiiba barnaamijyadii maaweelada ayaan ka wada shaqan jirnay sida imaqashii imradaali barnaamijkii la dhihi jiray idhahayada riwaayadaha iyo ganacsiyadana waa samay jiray aniga iyo isaga allah u naxariiste iyo cabdalla nuuridiin isna allah u naxariiste iyo weliba cabdiraxmaan yabrow oo hadda ah madaxa laantana soomaaliga v o a oo idhahayada iyo barnaamijyada maaweelada isaguna qeyb weyn ku lahaa marka waxaan leeyahay allah u naxariisto aad baan u nahay xalay runtii markii aan geeridiisa maqlay ilaa iyo haddana waxaad moodaaba inaan murugeysanahay ilaahay samariye imaan nahay naga wada siiban leenahay axmed xasan cawke shaksi aad ugu weyn buu ahaa dadka soomaalida oo dhan waxaan aaminsanahay ee inuu ahaa qof qarnigii ina dhaafay oo dhan iyo ilaa haatanba qof ka horeeyey wax cawka oo kala ahaana inaanu warbaahinta soomaalida soo marin dabadiina inaanu maaragtay isagoo kale ina soo mari doonin marka waxaan leenahay ilaahay samiriye imaan nahay naga wada siiyo faamiligiisii qoyskiisana waynu uga tacsiyeynaynaa si gaara iyo dhammaanba dadka soomaalida This program has come to you from the Voice of America, Washington.